Si loo ogaado xaaladda ku dhalatay fatahaadda webiga Shabeelle iyo roobabka xooggan ee waqtiyadii dambuhu ku qubday gobolka Shabeellaha Hoose iyo weliba deegaanka Janaale Hadeeriya, wafdigiisa hogaaminaya xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Deegaanka Janaale iyo weliba uu ku mid ayaa go'doomiyay sida daran oo saameeyay fatahaadda webiga Shabeelle iyo weliba ay ku barakaceen dad badan oo qaarkood iyaga ahaana danyare. Guddoomiyaha Janaale Cabdiraxmaan Yuusuf Cabdinuur Alcadaala ayaa ugu horreyntii sharaxay mas'uuliyiintu dhibaatada Meelunya ku jirta.
waa maqlayseen cabashadii markii koow waxay ahayd laga soo bilaabo September ilaa hadda waxay ahayd cabashadii waxaan taagnaa loor loor halisiyo loorkaas waxa waaye waxaan u daba taagnaa biyaha roobka oo ilaaha keen raxmadda waa u dulqaadan karnaa laakiin webiga soo faktay anaga ma u dulqaadan karnaa waxaa kasii daran kasii daran oo biyaha laga bambaynaya laga sii bambaynaya marka run ahaantii dadka reer janaale beerihii ayay tacbadeen ibir waay guryihii ibir waay biyaa ugu galay meelay jeeftaan ma hayaan ayagoo markii hore reer janaale iyo isku soo barkaceen waxaa soo baxay mushaani iyo cadii muula haddin ku soo darsantay sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa wixii aad ka soo shaqayseen shantii kun oo loor ee degmada loogu talagalay oo daraad aad ka soo shaqayseen ah hadda isku celcelinuna celcelis wili waxay joogaan gabaabsi lambar wan webiga saan ula tacaalin waa la tacaalayna loorarkii iyo wixii hala keeno dadkaana gargaar deg deg ah hala soo gaaro waxaana ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo hadeeranga degmada janaale iyo kuwa hadalenga sababta meeluunya onkooyanga iyo sidii walanku qabdan lahaayeen dhibaatada meeluunya ku jarta annaga safarkeenna wax kale ma ahan dhibaatada aad noo sheegteen ayaa annaga meeshaanna keentay culeyska meeshaan ka jiro fatahaadaha biyaha roobka waa barwaaqa ilaahay noo keenay alxamdulilahi rabbialcaalamiin inaan ku shukrinno haddana culeysyada iyo saamaynta ay leeyihiin inaan idinla qaybsanno wax idinkala qabanno allaale wixii karaankeenna ayaa idinkugu imaanay marka hore dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka labadaba madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedkaba fariinaan idinkaga sidnaa oo ah inaan soo ogaanno xaaladda soo qiimayno salaanna waa idinkaga sidnaa duco waa idinkaga sidnaa in ilaahay idiin yasiro xaaladda meeshaan ka jirto maanta maalin waxaa waaye dhib badan laakiin nimcadan ilaahay baa keeni ilaahay layna qaadi kara bis roobkan ilaahay baa keeni wogaan ilaahay baa keeni nimcada ilaahay u keena aslay qaadi karo laakiin annaga dadkii idinka idin mitilaan nahay maadaama dhibaatadan aa ku jirtiin waa nala noqoweysa inaan xamar joogno dadkayna inaan horta xaaladood soo ogaanaa horta annaga wax ugu weyn aa janaal uu imaanay intaas waaye intaas keliya ma ku ekeenayne wax allaale wixii oo janaal lagu baahan yaha waa la keenaa